Madarasada Al Rayyan oo ka mid ah madarasooyinka ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa wax ka dhigta arday fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxayna madarasadu ka kooban tahay saddex qaybood oo kala ah qayb lagu barto Qur-aanka Kariimka ah qayb macad ah oo iyana lagu barto shareecada Islaamka iyo qayb iskuul ah oo lagu barto maadooyin kala duwan maamulaha madarasada Al Rayyan Cali Xaashi Maxamed ayaa ugu horeyn ka warbixiyay xiliga la aasaasay madarasada iyo sidoo kaleeta qaybaha ay ka kooban tahay bismillaah horta waan dhabahay magacaygu waa cali xaashi maxamed madarasada waxaa la aasaasay labada kun labaatankii bishii lixaad shan iyo tobankeedii ayaa la aasaasay walaahi horta een, waxaa loo aasaasay baahi ka jirta xaafadaha xaafad ka mid ah oo xaafadihii ugu dambeeyey magaalada laga dhisay oo baahi ka jirtay waxbarasho la-aan baahidaas ayaa loo aasaasay madarasada rayaan walaahi cadad horta waxay gaarayaan ardayda dhigata madarasada ilaa in ka badan saddex boqol arday iskugu jiro wiilal iyo gabdho madarasada horta waxay tahay waa saddex qayb qayb ugu weyn horta waa qur-aanka kariimka ayaa ugu weyn oo qur-aanka kariimka qaybta labaad waxaa kusoo xiga macadka oo shareecada iyo culumta laga barto qaybta saddexaad waa iskuulka oo luuqadaha iyo maadooyinka iskuullada laga barto aa lagu dhigaa marka waa saddexdaas qayb ayay ka kooban tahay madarasada rayaan wallaahi waxay ku suurta gashay horta baahi ee dadka u qabaan oo xaafadan baahi waxaa ka jirto iskuul la-aan madarasa la-aan macad la-aan iyo ardayga akhlaaqdiisa lagu toosinayo maanta ardayga haddii qur-aanka adiga aa bartay oo akhlaaqdiisa iyo nidaamkiisa aa hagaajisay waxay noqonaysaa haddii meel kale uu kaa tago uu hago gedisto in waxaa laga yaaba ardaygaas uu dhumo akhlaaqdii adi aa bartay marka anaga waxyaalaha nagu dhiirigeliyey in ardayga aan u keeno saddexda qayb waxbarashada macadka iyo madarso iyo iskuul waxyaalahaas camala noga mid ah maamulaha ayaa mar kale sharaxaya xiriirka madarasada iyo waalidiinta ka dhexeeya waxa uuna sheegay in waalidiinta la-aantood madarasadu ayna shaqaynba lahayn walaahi waalidiinta xiriir fiican ayaa naga dhexeeyo waxaan dhihi karnaa waalidka waa tiirkii ay ku taagan tahay madarasada waalid la-aantiisa ma socon karo in cunuga wax uu barto haddii waalidkii macallinka isla shaqayn waayaan ardayga waxaa umaanayso in dibdhaac uu ka imaado oo ardaygaas dhexda uu ku dhumo marka xiriirka waalidka iyo macallimiinta ka dhexeyso waa xiriir aad iyo aad u fiican
ugu dambeyntiina maxamuud cumar maxamed oo ka mid ah ardayda wax ka dhigta madarasada Al Rayyan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu barto waan dhowahay magacaygu waa maxamuud cumar maxamed anigu waxaa ka mid ah ardayda dhigata madarsadan oo rayaan anigu waxaa ka bartaa madrasada rayaan qaybteeda qur-aanka waa dhigtaa macadkana waa dhigtaa haddana waxaan ka mid ah ardayda qur-aanka dhameysa hadda Ah. wallaahi farqi weynaa u dhexeeya markaa imaana iyo hadda maaragta xitaa marka hore qaabka s- sida ay qur-aanka qaabka u aqrin jiray ayaa hadda xitaa isku mid ma aha maaragta wax tajwiid la dhaha ma aqrin jirin waa hore iska boobsin jirnay tajwiidkii meeshaan aan ku barto ariya saaxiib maasha allah